bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalka etoobiya al-shabaab oo muddo sannada kadib la wareegtay degmada maxaas wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay shir loogu hadlayay doorka bulshada reedka ee ilaalinta iyo dhaqancelinta maxaabiista wasiirka gargaarka koonfurka beeda oo shir guddoomiyey kulanka guddiga ilaalinta gargaarka biniaadinimo oo lagu qabtay magaalada baydhabo warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan diyaarado ay leeyihiin dowladaha imaaraadka carabta iyo jordan oo bilaabay inay hawada raashin ugu daadiyeen dadka ku nool marinka khaza qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegeysan doontaan hadduu eebino qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada cadis ababa ee dalka etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dalka etoobiya kaga qaybgalaya shirweynaha qaramada midoobey ee sugnaanta cuntada adduunka ayaa halkaas kulan soo dhoweyn a kula qaatay ra-isul wasaaraha etoobiya mudane abiy axmed labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo xaaladda gobolka waxayna hoosta ka hariiqeen mudnaanta ay leedahay in wadajira loogu wada shaqeeyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo khatar ku ah jiritaanka iyo horumarka shucubta gobolka al-shabaab ayaa muddo sanada ah kadib la wareegtay degmada maxaas mustafa cabdi ayaa inoo faahfaahinaya
dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka isku dhinacayo xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo maanta ka dhacay duleedka iyo gudaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu suurto gashay kooxda al-shabaab inay la wareegaan gacan ku haynta degmada maxaas ee gobolka hiiraan ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa muddo ka badan afar saacadood oo xiriir ah waxa ay la dagaalamayeen kooxda al-shabaab iyadoona dagaalkan uu soo bilowday waa berigii hore ee saaka dowladnimadeen maanta kooxda al-shabaab u gacan galay degmada moqokore ee gobolka hiiraan ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay isaga baxeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaasoo ay fariisamo kala duwan ay ku lahaayeen dagaalka halkaas ka dhacayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac uu soo gala gaaray dhinacyadii halkaas ugu dagaalamay muddo ka badan saddex iyo toban sannadood ayayna kooxda al-shabaab ee ka maqneed degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaasoo ay fariisamay horey u lahaayeen ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka kooxda al-shabaab ayaa waxay xooggay soo saareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan bilooyinkii ugu dambeeyey iyadoona ay la wareegeen deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ay horey markaasi ay gacanta ugu hayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka degmada muqokori oo ah degmo muhiim ah oo istraatiiji ayayna sidoo kale kooxda al-shabaab toddobaadyo ka hor ay la wareegeen iyagoona intaas kadib usoo gudbay deegaanka tardo isagana ka tirsan gobolka hiiraan qabsashada degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaana sidoo kale deegaanka tardo oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaana sidoo kale waxa uu ahaa deegaan muhiim ah oo israat degmada moqokore ee gobolka hiiraan ayaana toddobaadyo kahor waxaa laga sa degmada moqokore ee gobolka hiiraan ayaana toddobaadyo kahor waxaa la wareegay kooxda al-shabaab iyagoona kooxda u gudbay deegaano kaloo muhiim ah oo ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ugu horeyso deegaanka tardo isku xiran magaalooyinka beledweyne bulabuurde jalalaqsi iyo sidoo kale moqokore waxaana sidoo kale kooxda al-shabaab iyadana ay la wareegeen deegaankaasi kooxda ayaa waxay sii xoojisay deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka hiiraan kooxda ayaana waxay sii xoojisay dhaqdhaqaaqyada ay ka sameynayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan iyagoona xubno badan kusoo daabulaya maalmihii ugu dambeeyey qaabsashada degmada maxaas ee gobolka hiiraan degmada maxaas oo ugu dambeyso ay maanta ay la wareegeen kooxda al-shabaab ayaana waxay ahayd degmo muhiim ah oo laga hageeyay howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ee kooxda al-shabaab wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay shir loogu hadlayo doorka bulshada roydka ee ilaalinta dhaqan celinta maxaabiista maxamed daahir ayaa muqdisho warkan ka soo diray shirkan oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa iska kaashaday wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo hay-adda kaalo waxaana ka soo qayb galay aqoon-yahano mas-uuliyiin kala duwan iyo xubno ka mid a wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka iyo qaar ka mid a hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale bulshada rayidka xubno matalaya shirka waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan waxaana ujeedka iyo hadafka uu ahaa doorka hay-adaha bulshada rayidku ay ka qaadan karaan samata bixinta iyo u gargaaridda maxaabiista ku xiran xabsiyada dowladda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale taliyaha xabsiga m b c ee qeybta ex control iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale kuwaasi oo ka hadlay daryeelka ay u baahan yihiin maxaabiista dowladda u xiran arrimaha xabsiyada saa ogtihiin tusaale markaan soo qaato muqdishadan aan maanta ku sugannahay laba xabsi waaweynaa ku taalo xabsiga dhexe iyo xabsiga oo ex control ku yaalo anagoon ku daraynin qoladii c a d da ku xirnaa iyo qoladii qeybaha kaleete oo u xirnaa tirada ku jirto haddaysanma ka badnayn maanta saddex kun kor way u dhaafaysaa xabsigan dhexe oo aragtay capacitigiisii loogu talagalay shan boqol oo qof inay ku xirnaadaan yaa maanta waxaa ku jirto laba kun oo qof tiro ku dhow
waxaan aada ugu faraxsanahay una mahad celinayaa ciddii soo abaabushay shirkan looga hadlayo dhibaatooyinka ka jirta xabsiyada annagu haddaanu nahay ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan nahay hay-adda u xil saaran dadkan maxaabiista ah ee dunuubta lagu soo xiro hayntooda waxbaridooda ilaalintooda iyo daryeelkoodaba waxaad mooddaa hadda wakhtigan la joogo yacnii way naga bateen dhowr sooday nooga bateen siyaabaha ay nooga bateen haddaan meeshan ka iftiimiyo sideeduba xabsiyadu waa meesha ugu dambaysa ee sharciga fulintiisa lagu dhammaystiro
intaan u gudbin horta waxaa caddaynayaa si guud sida maanta loo sheegay xabsiga iyo culeysyada jira ay gun u yihiin iyo xeerarka aan u isticmaalin cadaadda loo isticmaalana ayagana ay raf u yihiin macnaha mararka qaar isla jaan qaadi karin culeysyada iyo dembiyelagalasan qaadi karin
maxamed biriq aadan oo ku hadlaya afka hay-adda kaalo ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda barnaamijkan maanta
kaalo waa hay-ad maxalli ah ka shaqaysa arrimaha samafalka iyo horumarinta kana shaqaysa gobollada soomaaliya inteeda badan xafiiskeeda ugu weyn uu ku yaala magaalada garowe ee dowlad goboleedka ee puntland soomaaliya himilada ama waxyaabaha kaalo ay u taagan tahay waxaa ka mid ah in kaalo ujeedkeedu wuxuu yahay inay ka qeyb qaadato helista bulsho ku dhisan cadaalad nolol iyo horumar loo simin yahay iyo in la bedelo nolosha bulshooyinka ugu nugul ee soomaaliyeed iyadoo la adeegsanaya barnaamijyo samafal ah iyo kuwo horumarineed oo waara kuna salaysan isla xisaabtan isbeddel dhexdhexaadnimo iyo sinaan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane ilyaas sheekh cumar kaasi oo sharaxay doorka ugu muhiimsan ee hay-adaha iyo bulshada rayidku ay ka qaadan karaan sidii loo dardargelin lahaa caawinaadda la siinayo maxaabiista ku jirta gacanta dowladda kuwaasi oo qaarkood u baahan diimo yaryar in laga bixiyo si xabsiyada ay uga baxaan dadka hadda xabsiyada ku xidhan marka laga sheekeynayo taariikho fara badan bay soo mareen laakiin xukuumadda dan qaran saaad ka warhaysaan dadaalo badan baa lagu bixiyey in runtii xabsiyada wax badan laga bedelo sida hadda laga sheekeynayay dadaalada la bixiyey keliya ma ahan in laga shaqeynayo in xabsi la dhiso in xabsi la dayactiro waxaa bees u ah oo laga shaqeynayo waxay tahay shuruucdii xabsiyadaa lagu maamuli lahaa ama muwaadinka soomaaliyeed xuquuqdiisi uu ku heli lahaa in runtii reform ballaaran lagu sameynayo lagana shaqeynayo wax badanna la dhameeyey wax badanna gacanta lagu hayo qaybihii dambe ee kulanka ayaa waxaa la isku weydaarsaday fikrado kala duwan oo muhiima laguna badbaadi karo maxaabiista waxaana lagu ammaanay doorka ay qaadanayso hay-adda kaalo iyadoo sidoo kale mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay doodda ay aada uga hadleen daryeelka maxaabiista
marka xataa cadaaladda la sameynayo in dadka si siman loola tacaamulo waana ku soo qaadanay ama qur-aanka kariimka ayaana amraya in cadaaladdu ay noqoto an taxkumuu bayna annaasi bilcadl waxaa kalon kuu sheega waxay tahay maanta dambiyada dhacay waxaa u badan caruurta caruurta waxaa u daran islaamaha dhahayo gurigay shaqaala u keensaday toddoba sano gabadh jirtoo la garaaca la gubaayo waxaasoo dhan mar alla markaa dhex geshid odaygii lacagaa loo sheegayaa gabadhow marka wuxuu ogey in bishii labaatan doolar la siiyo markuu arka laba boqol oo doolar wuxuu le dhibkaygan qarsana annagoo gacantagoodna ka baxaa wasiirka gargaarka koonfur galbeedta ayaa shir guddoomiyey kulanka guddigai ilaalinta gargaarka bani-aadinimo oo lagu qabtay magaalada baydhabo siraaji isaaq ayaa baydhabo ka soo diray halkan oo ah hoolka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed maanta waxaa ka qabsoomay kulankii koowaad ee guddiga ilaalinta gargaarka bani-aadinimo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed kaasoo ay isugu imaadeen qaar ka mid a golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo ku midaysan guddigaasi oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen kulankan koowaad ayaa waxaa diiradda lagu saaray ka hadalka muhiimadda ay leedahay in gargaarka bani-aadinimo si toosa u gaaro dadkii looga talagalay islamarkaasina awood loo siin lahaa maxkamadaha iyo ciidamada qalabka sida si loola xisaabtamo dadka inta badan luunsada gargaarka bani-aadinimo ee looga talagalay dadka shacabka ah kulanka oo muddo socday islamarkaasina afkaaro fara badan la isdhaafsaday markuu soo cidlaaday waxaa warfideenka la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caruush
axad toddobiy labaatanka bishii luulio sanadka laba kun labaatan iyo shan magaalada baydhabo waxaa ilaahay mahadiisa maanta inuu magaalada baydhabo noogu qabsoomay kulankii u horreeyey ee guddiga heer wasiir ee ilaalinta gargaarka bani-aadanimada sida uu qabo sharciga madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan axmed laftigeena u seexay oo ilaalinaya gargaarka bani-aadanimada si loo xaqiijiyo inuu u gaaro dadka loogu talagalay kulankan waxaa kulankeeni kood maanta aan isugu imaanay waxyaalo badanaa laga hadlay lakiin qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen inaan iska wareysanay xaaladaha iyo sida ugu habboon oo sharcigan loo loo fuli karo sidii loo awood siinayo ciidamada booliiska iyo maxkamadaha si ay shaqadooda ayagan u gutaan waxaa la farayaa maxkamadaha iyo hay-adaha ilaalinta sharciga koonfur galbeed inay fuliyaan sharcigaas siduu madaxweyneha u seexay dowladduna ay gacan ku siinayso fulinta sharcigaas bulshada koonfur galbeed soomaaliyana dowladdooda waxay u ballan qaadaysa in qof walba uu xaq u leeyahay inay gaarayaan oo qofkii jidka u gala ama si qaldama u isticmaalana tallaabo sharciga waafsaan laga qaadi doono guddiga shirkooda soo socda wuxuu riyaalan doonaa bisha sebtembar labadeeda sanadka laba kun labaatan iyo shan waa mahadsantiin halkaa aada naga dhegeysanaysaana waa raydow johor markana warka caalamka sidaa lagu soo waramayo diyaarado ay leeyihiin dowladaha imaaraadka carabta iyo jordan ayaa bilaabay inay hawada raashina ugu daadiyaan dadka marinka khaza ee dhulkaasi falastiin labadan dowladooda war-saxaafadeed ay si wada jir ah usoo saareen ayay ku sheegeen in diyaaradahooda raashin iyo daawo uu cirka ugu daadiyeen dadka waqooyiga khaza horey yuhuudda ayaa sidan oo kale sheegtay hay-adaha samafalka oo ay ka digeen halis ka dhalan kartaa dhowrka tan raashinka ah ee lagu daadinayo meelada shacab ah ay degan yihiin akhyaartana dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda cawana soo gaaray waaneg intaa ciddoo warka iyaga seegana wax dib ugu daalacan karaan barda ayna facebook ku leenahay reedow showhar sidaas iyo nabadgelyo